Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hay'adda Diiwaangelinta iyo Aqoonsiga Qaranka ee NERA ayaa waxa ay soo saareen warmurtiyeed sheegaya in ardayda Soomaaliyeed bilaash looga dhigay kaarka aqoonsiga qaranka. Warmurtiyeedkan oo ka soo baxay heshiis ay wada gaareen hay'adda iyo wasaaraddu ayaa lagu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ardayda Soomaaliyeed ay si bilaash ah u heli doonaan kaarkan oo wax lacaga aan laga qaadi doonin. Warmurtiyeedkan oo faahfaahsan ayaana warbaahinta maanta lala wadaagay.
kadib kulamo badan oo ay yeesheen wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka NERA kuwaas oo lagu lafaguray sidii la isugu xiri lahaa nidaamka aqoonsiga qaranka iyo adeegyada wasaaradda waxbarashada ayaa labada dhinac isku raaceen qodobada soo socda kow in dhammaan ardayda dhigata dugsiga sare iyo kuwa codsanaya shahaadada dugsiga sare lagu diiwaan geliyo laguna siiyo aqoonsiga qaranka si lacag la-aan ah khidmad dhaaf in hay-adda NERA ay fududeyso diiwaangelinta macallimiinta iyo ardayda dugsiyada sare iyada oo hirgelinaysa xarumo u gaar ah oo loogu adeego in ardayda dhigata dugsiga sare laga bilaabo fasalka sagaalaad ilaa fasalka labaiyo tobanaad iyo macallimiinta wax ka bar wax ka dhiga dugsiyada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay waajib ku tahay isdiiwaangelinta iyo qaadashada aqoonsiga qaranka oo socon doona ilaa janaayo laba kun shan iyo labaatan in helitaanka dhammaan adeegyada ay bixiso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare sida shahaadooyinka tasdiiqinta macallimiinta si rasmi ah loogu xiro qaadashada aqoonsiga qaranka in ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad ay waajib ku tahay qaadashada aqoonsiga qaranka laga bilaabo februaayo ilaa juun laba kun shan iyo labaatan in wixii ka dambeeya sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo shan laba kun labaatan iyo lix ardayda cusub ee kusoo kusoo biiraysa dugsiyada waxbarashada lagu diiwaan geliyo aqoonsiga qaranka in marka la gaadho sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo shan laba kun labaatan iyo lix arday kasta oo dhigta jaamacadda jaamacadaha dalka laga doonayo inuu haysto aqoonsiga qaranka iyo inuu iswaafajiyo xogta uga diiwaan gashan jaamacadda jaamacadda iyo aqoonsiga qaranka Hay-adda NERA ayaa sanadihii la soo dhaafay waxay ka shaqeynaysay diiwaangelinta bulshada Soomaaliyeed si loo siiyo kaarka aqoonsiga qaranka. Arrintan ayaana ahmiyad weyn u leh ardada maadaama si bilaash ah xilligan wixii ka dambeeyay ay u heli doonaan kaarkan oo dowladdu ay khidmad ka qaado qofkii isdiiwaangelinaya.